korneel cali dhuux oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa si cad u sheegay in ciidamada dowladda ay firxad ka yihiin degmada maxaas ee gobolka hiiraan kadib dagaallo culus oo ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab korneelka ayaa shaaca ka qaaday in la xakameey la-yahay firxadka ciidamada dowladda taas oo saameyn ku yeelatay furmaha dagaalka gaar ahaan deegaanada gobolka hiiraan waxa uu si gaar ah u xusay in ciidamada laga saaray deegaano dhowr ah oo ay ka mid tahay degmada moqokore isagoo sheegay in si xoog ah looga farmaroojiyey islamarkaana xaaladda hadda maxaas ka jirta ay muujinayso firxad joogto ah korneel cali dhuux waxa uu intaa ku daray in dagaalku uu ku daba dheeraaday ciidamada dowladda taas oo sababtay inay niyadjab xoogan ay la soo diristo ciidamada dowladda islamarkaana aysan lahayn wax muraal ah oo ay ku dagaalamaan
ilma adeerayaalow waxaan ka soo cararnay ceel hareeri waxaan ka soo cararnay ceel kooxle waxaan ka soo cararnay gumare waxaan ka soo cararnay moqokori maxaasna inaan ka cararna haddaan u tafaxaydanahay yaanan islu goynini yaanan islu goynini qorshe kale ninkii noo hayo ama meelan aadna yaqaanaa ha noo sheego meeshaan aadaynaa naftaynu waa rabnaa culayska waa diidaynaa haddana waxaa ku dhacaa waa aragtaa niyadday ka daaleen maskaxday ka daaleen gacantay ka daaleen muraalkay ka daaleen weerarkii lagu qaaday degmada muqokori oo ka tirsan gobolka hiiraan wixii ka dambeeyey waxaa isa soo tarayay canaacalka saraakiish iyo ciidamada dowladda federaalka